kulankan isoo agaashinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka jasiinta galmudug oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa ka fur magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug kulanka ayaa waxaa ka qayb gala daasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo guddiyada xaafadaha magaalada gaalkacyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ee dowladda federaalka soomaaliya kulanka ayaa looga hadlayay xoojinta nabadda dimuqraadiyadda iyo sidii dalka uga dhicila doorasho qof iyo coda kulanka ayaa waxaa furitaankiisa ka hadlay cabdiraxmaan cali cabdi oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka tusinta xukuumadda federaalk soomaaliya kaasoo faafaahin ka bixiyey qorshaha kulanka iyo waxyaabah uu ku saabsan yahay
waxaa sharafooda inoo ah inaadan kala soo qayb galno kulankan muhiimka oo diiradda lagu saarayo xoojinta dimuqraadiyadda dhismaha nabadda ee degmada gaalkacyo ee anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee dib heshiisiinta dowladda soomaaliya waxaan marka hore bogaadinayaa qabanqaabiyayaasha iyo dhammaan ka qaybgalayaasha u istaagay ka doodista mustaqbalka dimuqraadiyadeed iyo nabadeed ee degmada gaalkacyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka samafalka mashaariicda dr budal sheeqan ee dhankiisa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay kulankan inta uu socda inay ka faa'iidaystaan ka qaybgalayaasha degmada gaalkacyo inclusive waxa layihahdo ah in wax loo wada dhan yahay iyo sidoo kaleeto governancy accountability in dowladeenna hadda oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka iyo degmada in lala xisaabtamo la weydiiyo adeegyada in wasaaradaha kala duwan lala xisaabtamo sidoo kaleeto waxa layihahdo reduce griefes waxa waaye in dowlad dimuqraadiyaddu waxay hoos u dhigtaa dadku inay xoogaa ay tabasho ka qabaan nidaamka dowladnimada dimuqraadiyaddu marka waa shay aad iyo aad u muhiima gabangabadii kulanka ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dushinta galmudug cumar cabdi maxamed guureye isagoo dhankiisa ka hadlay sida dalalka kacay looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan nabadda cadaaladda iyo dimuqraadiyadda intaba saa la socotaanba afartii tano lasoo dhaafay shaqooyin fiicana laga qabtay ugu horeysay magaalada aad joogtay gaalkacyo oo golihii deegaanka aa ogeydeen inaad dabcan waqti intaa geliseen dad adinku soo xulateen keensateen kabacdiina ay doorteen maamulkii aan aaminsannahay runtii maamulka laftiisa inta uu shaqaynaya inuu saldhig u ahaa hufnaan iyo isla xisaabtan iyo in bulshadu qofkii hadduu qaldamo ay sixi karaan maamulkoodana wax u sheegan karaan waxaa intaas ku lamaan runtii dowladnimada casriga marka la fiiriyo wax kasta beys u ah in la helo runtii nabadda dabcan waana runoo dee nabad haddaysa jirin wax kale dhan lagama hadli karo marka alxamdulilaahi nabadda marka la fiiriyo runtii shaqo fiicana laga qabtay ilaa xad fiicana waa lasoo gaarsiiyey afar sano ka hor qof kastaba waa xasuustaa sida markii aad u safraysay dhuusamareebak waa xaaladdu ahaan jirtay maantana sida ay tahay waa loo jeedaa waxaa intaas sii dheer dalku hadda wuxuu aaday doorasho qof iyo coda waxaa la rajaynayaa bisha lixaad ee sanadkan in doorasho runtii qof iyo coda xor iyo xalaalaha la qabo taasoo runtii ay hordhac u tahay kulamadan
kulankan ayaa waxaa qayb kaya kulamada la ogolayay sida ummadda soomaaliyeed loo fahansiin lahaa nidaamka doorasho qof iyo coda kaasoo ay wadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayna ka hirgelayso gobollada kala gedisan dalka